بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه waxaynu ku jirnay zakadii wuxuu uhi sheekhu raximah اllah can abi hurayrata radia allahu canhu qaal bacثa rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam cumara radia allahu canhu calى sadaqa abu hurayra waxa uu yidhi bacثa rasuulu اllahi rasuulki ilaahay waxa uu diray salى اllahu عalayhi wasalam cumara radia allahu canhu cumar ayuu diray marka cumar waa cumar ibn khaaab radia allahu canhu cala sadaqati sadaqadii ayuu u diray si uu soo ururiyo faqiila waxa la yidhi marka ciddii tidhi lama sheegin marka waxaa laga yaabaa cidda hadalkan tidhi inay tahay cumar ibn khaaab radia allahu canhu faqiila waxaa la yidhi manaca ibnu jamiil ninka ibnu jamiil la yidhaahdaa waa diiday sadaqadii inuu bixiyo wa khaalid ibnu waliid khaalid ibnu waliidna waa diiday iyo walcabaasu camu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay adeerkii ahaa faqaala rasuulu llahi rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam maa yanqimu ibnu jamiilin ibnu jamiil ma diidayo sadaqadii inuu bixiyo ilaa an kaana faqiiran ilaa an kaana faqiiran ilaa kawnihi faqiiran yacni ahaanshihiisa uu yahay nin faqiira mooyaane oo fa aghnaahu allahu ilaahay dabeetana uu qani ka dhigay wa amaa khaalid khaalid niyaa fa inakum tadlimuuna khaalidan idin khaalid waa dulmiyaysiin waqad ixtabasa waa xabisay adraacahu duruuciisii birta ahaydee dagaalka lagu gelayay iyo wa actaadahu hubkiisiiba waxa uu xabisay fii sabiili illaahi jidka ilaahay buu xabisay wa ama alcabbaasu cabbaas miyaa fa hiya calaya anigaa laygu leeyahay sadaqada isaga laga doonayo wa miluhaa iyada oo kale yani in doonayay in leegba aniga ayaa laygu leeyahay uma qaala cumaru uma qaalat yaa cumar amaa shacarta miyaana dareemin anna cama arajuli adeerkii sinuu abiihi aabbihii oo kale inuu yahay miyaanad ogeyn sinigu markaa waa mil mid la mid ah yani adeerku waa ninka adeerkii yani adeerkii waa aabbihii oo kale wey miyaasaa ogeyn buu leeyay marka marka intan dambe yaa cumar acarta ana cama arajuli sinuu abiihi waxaa la yidhi laysa cinda bukhaariy bukhaari muu soo saarin intaasi wa min afraad muslimiin muslim waxyaabu la keliyaba wey xadiidkan waxa uu ka warramaya sadaqadii ama zakadii marka zakada qofka diida inuu bixiyo waa laba midkood weeyaan qofku inuu u diido zakadii waajibnimadii saarnayd isagoo inkirsan ama zaka waajib inay tahay isaga oo diidan oo inkirsan marka zakadu aniga waajib baygu maaha ama zakadu maaha kacaynkaasoo kale a waa gaaloobaya waayo wuxuu inkiray shay macluum min addiini bidaruura oo zakadii kan islaam marka culimmadu way isku raacsan yihiin ka noocaasoo kale inuu kaafir yahay qofka zakadii u diiday isagoo waajibnimada inkirsan oo diidan waxa weya qof waa kaafir wey qofka diiday zakadii inuu bixiyo isaga oo yacni qirsan waa tahay buu diiday laakiin waxa uu diidaya bakhayltinimo awgeed waa nin dhabcaala oo bakhayla sida waxbaa ka bixin ina iska hayso ku kordhaanune ka noocaasoo kale ah horta waa nin dembiilaa waa nin ku dambaabay bixin la-aanta uu bixin waayoy marka waa ku dambaabay ciqaabna waa ku mutaysanayaa adduunyada iyo aakhira labadaba adduunyadana ciqaab buu ku mutaysanaya aakhirana waa ku mutaysanaya adduunyada inuu ku mutaysanayo waxayna tusinayaa rasul alayhi الsalaatu wasalaam waxa uu yidhi qofka zakida inuu bixiyo waanu ka qaadaynaa fainaa aakhiduuha wa shatra maalihi waanu ka qaadaynaa xoolahaas sakadee lagu leeyay qasab baa lagaga qaadi doonaa welibana xoolihiisa kala badhna waa la qaadi tacziiran suuna dib ugu noqonin zake intii ku waajibta waa laga qaadi doonaa haddana waa lagu soo noqonayo xoolihii baa kala badh laga qaadi doonaa waa lagu casiraya tacsiir baa looga dhigaya marka waa taas aakhirana waa lagu ciqaabaya ciqaabu ku mutaysanayaayo wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka aan zakada bixinin xoolihii zakada aan ka bixinin ninkii geela lahaa maalintii geela ugu badnaa ayaa la keenaya deetana dhulka meel bannaan baa la keenaya waxa weeyaan waa la jiifinayaa geelaas baa soo lasoo marinaya markaasa mid kastoo geelaa ka midib waa ku joogsanaya ka ugu dabarku dhaafa haddana waa lagu soo celinaya saasun baa lagu wadaya sidaasaa lagu ciqaabaya weligii iyo allihii saasaa loogu ciqaabaya fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana maalin miqdaarkeedu yahay konton kun oo sannadood maalin u dhiganta caynkaas lagu ciqaabaya kii looda lahaa saasoo kale geesaheedii iyo lugaheedii bay ku joojinaysaa kii waxa weya dahabkii lahaa lacagta haysana safeexada naar ayaa looga dhigayaayo dhinacyada ayaa marjinaya fatukwa biha jibaahum wa junuubuhum wa duhuuruhum hada maa kanastum faduuquu bima kuntum taknizuun yacni dhinacyada iyo dhabanada iyo lagaga dhajinaya markaasaa la odhanayaa oo wixii aad keensateen dhadhamiya haddaba marka ciqaabka aakhirana waa ku mutaysanaya haddaba xadiidkan ishkaal baa ku jira siduu sheegayo raximah llah rasuulka calayhi salaatu wasalaam cumar buu diray qadii soo ururi buu yidhi waa soo noqdayoo saddex nin buu ka yani saddex nin baa laga soo cawday oo wixii la yidhi kasoo qaada aan bixinin ibnu jamiil ninka la yidhaahdo iyo khaalid ibnu waliid iyo cabaas ibnu cabdilmualib marka ninka ibnu jamiil la yidhaahdo isagu rasuulku wuxuu ku cileeyey calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay u cudur daaray maa yanqimu ibnu jamiilin ibnu jamiil ma diidayo inuu xoolihii bixiyo ilaa an kaana faqiiran inuu faqiir ahaa mooyaane oo fa aqnaahu llahu ilaahay baa qani yeelay waa la dhaleecana yani waa dami madxi maaha marka hore faqiir baad ahay adigoo faqiira waxbaba aan haysanin ayaa dabeetana waxa weeye ilaahay hani kaa dhigay oo wuxuu ku siiyey ani buu kaa dhigay wuxuu ku siiyey marka waxa weeye waa waxaad mooddaa in la ammaanayo laakiin dhinaca kale marka laga eego waa waa dhaleecayn weeyaan waana min latiif ilkalaam marka cudurdaarka ninkan culimmadu waxay yidhaahdeen laba arrimood labadaba way noqonaysaa in loogala jeedo nimcadan ilaahay ninkan uu nimceeyey ee hani uu ka dhigay tastawjibu shukra shukri bay keensanaysaa wa taqtadii an yakuuna awala annaasi tasliiman waxayna keensanaysaa inuu noqdo dadkii ugu horreeyey oo bixiyey inuu noqdo ayay ahayd muxuu sidaa u yeeli laayahay taasi waa mid waxa kale culimmadu ay ku fasireen o yidhahdeen ibnu jamiil ninkii la odhan jiray ninka ibnu jamiil la yidhaahdaa waxau ahaa markaa munaafiqiintii buu ka mid ahaa markiisii hore deetana zakadii baa la yidhi kaana waa diiday ilahay waxa uu soo dejiyey wamaa naqamuu ila an aqnaahum allahu warasuluhu min fadlihi fain yatuubuu yaku khayran lahum aayadda qur-aankaabaa kusoo degtay aayadda qur-aanka markii soo degtay ninkii waa toobad keenay xaalkiisuna waa wanaagsanaaday intaa wixii ka dambeeyey markaas sidaas baa markaa culimmadu marka ay tilmaameen oo ay yidhahdeen ninka ibnu jamiil la yidhaha saas buu ahaan jiray ibnu jamiilna waxay yidhahdeen marka ahlucilmigu magiciisii yani waa dadka aan magiciisa aan lahaynin waa macruufu bikunyatihi kunyadiisun baa lagu yaqaanaa walaa yucraf ismuhu magiciis lakiin lama garanayo yani magiciis lama garanayo oo magacii magaca looma sheegin ansaartiina ka mid buu khaalid bay noqotay ishkaalka ugu weynna waa xaggan khaalid waxaa markii la yidhi khaalidna waa diiday wuxuu rasuulka alay slam wa amaa khaalid fa inakum tadlimuuna khaalidan khaalid xaqiisii waad ka nusqaaminaysiin waad dulmiyaysiin faqad ixtabasa adraacahu waa jamcu dircin waa dircii birta ahaa ee xadiidka ahaa ee dagaalka marka la geli la xidhanayay weeyaan duruucdiisii ayuu xabisay wa actaadahu iyo hubkiisii uu dagaalku ku gelayey iyo wixii uu dagaalku u fuulayey oo dhanba oo fardihii ah waxa uu xabisay fii sabiili llahi buu xabisay marka isagu xoolihiisii aad laga doonayaba halkaas buu dhigaye isaga waa dulmihiisina daaya buu yihi marka marka ishkaalka halkaa ku jira culimmadu dhowr arrimood bay markaasi ku fasireen yani dhowr arrimood bay markaa ku tilmaameen waxay idhahdeen micnaheedu waxa weeye markuu rasuulku caynkan leeyahy alayhi الsalaatu wasalaam yajuuzu an yakuna calayhi الsalaatu wasalaam ajaaza likhaalidin an yaxtabisa maa xabisahu min dalika fima yajibu calayhi min الzaka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u baneeyey khaalid wixii zakada isaga ku waaj wixii isaga ku waajibay ee zaka ah ee la rabay in uu bixiyo in uu markaa isagu uu haysto inuu xabiso oo u xabiso fii sabiili llahi yani zakadii laga doonaya in laga qaado ayaa wuxuu leeyahy qaybtii kugu halaagtay qaybtii aad bixin lahayd waad haysanaysaa waxaanad u haysanaysaa fii sabiili illahi marka faqad ixtabasa adraachu micneheedu waxa weeyaan qad akhraja zakaatahu fii sahmi sabiili illah falaa tuaalibuunahu yani waxa aad waxa weeyaan zakadiisii waa bixiyey zakadii waa bixiyey zakadii uu bixiyeyna waxa uu xabisay fii sabiili illah meel buu dhigayoo deetna wuxu fi sabiili illah sidaas waa lagu fasiray sida alqaadi ciyaad uu leeyahay oo kale imaamu nawowi raximah llah isna wuxuu yihi anahum طalabuu min khaalid khaalid waxay ka dooneen zakata actaadihi danan minhum anahaa litijaara hubkan iyo fardahan iyo duruucdan iyagoo u malaynaya inuu ka baayac mushtaraynayo deetna waxay ku yidhahan xoolahan aad haysatid zakadoodii kaan deetna waxa uu ku yidhi war wax sako aniga aad ugu leedihinba ma jirto dabeetna markaasay ku yidhahan rasuulkii ilaahay oo ninkii khaalid la odhanayay inuu xoolihiisi sakada ka bixiyo waa diiday dabeetna rasuulku wuxu uhi inakum tadlimuuna khaalidan waayo khaalid hubkan iyo duruucdan aad u meelanaysay inuu tijaaro uu ka dhigayo o bacmushtar ay tahay xabasahaa wa waqafahaa fii sabiili illah wuxuu waqfi uga dhigay oo u xabisay fii sabiili illahi intaanu sanadkubu soo wareeginba qabla alxawl intaan waqtigii zakada laga qaaday soo gaadhin ayuu ninkani xabisayba fii sabiili illahi buu xabisay waa yani intana zakadii ayna soo gaadhin in laga qaado marka maadaama oo uu xabisay oo waqfi u ka dhigay shayga waqfigaana zaka lagama qaado waaba waqfi wey laakiin waa intuuna sanadku usoo wareegin markii hore hadduu yani sanadku usoo wareegi lahaa zakada waa laga qaadi lahaa wey intuuna sanadkii dhamaystirmin buu xoolihii waqfi ka dhigayba wuu xabisay yani waqfi buu ka dhigay oo fii sabiili llahi buu waqfiyey marka wax zaka oo lagu leeyahay ma jirto shayga waq hadda shay qofku waqfiyo shayga uu waqfigu u bixiy zaka laga qaadi maayo sidaana nawowi baa ku fasiray waxaa ibnu daqiiq alciid uu leeya yaxtamilu an yakuna taxbiisa khaalidin liadraacihi waactaadihi fii sabiili illah wairsaadihi iyaha lidalika wacadama tasarufihi biha fii gayri dalika wahada annawcu xabsun wain lam yakun taxbiisa isagu wuxuu leeyahay waqfi maaha ee micnaheedu waxa weeyaan khaalid hubkiisii iyo duruucdii iyo dagaalka lagu gelayay waxa uu xabisay fii sabiili illahi meel buu dhigay wuxuu u diiday markaa in lagu tasarufo wuxuu ugu talagalay dagaalku inuu ku galaw lama iibinayo oo iibiguma talagelin in lagu tasarufo oo siyaabo kale loo isticmaalan uguma talagelin wuxuu ugu talagelay keliya in dagaalka lagu galo marka noocaasi waa xabsi ee maaha waqfi buu leeyahy waa shayga waqfiga ah waxa weeyaan fii sabiili illahi ama jihaad baa loo waqfiya uun marka isagu isaga gaar ahaantiisa u isticmaalaya ugu isticmaalaya fii sabiili illahi marka waa waa xabsiye maaha buu leeyay waxa weeyaan waqfi maaha oo marka mulkigiisiibay ku jiraan oo mulkigiisii kamay bixin ilan waqfiga mulkigeebu ka baxayaa mulkigiisiibay ku jiraan oo mulkigiisii kamay bixin laakiin wuxuu ugu talagalay inuu u isticmaalo oo keliya uun waxa weeyaan fii sabiili illah sidaas buu rasuulku nu yidhi alayhi salaatu wasalam inakum tadlimuunahu khaalida wuu xabisay yacni shaygii waajibkaa saarna muu diido waxaa kale ahlucilmigu yidhahdeen si ibnu asiir oo kale macnaha xadiidkani laba arrimood buyna tusinaya annahu qad kaana tuuliba bizakaa khaalid waxaa laga doonay zakadii inuu bixiyo zakadii baa laga doonay inuu bixiyo oo alaabtan uu haystay alaabtii dagaalka ah baa waxaa la yidhi lacagt alaabtan aad haysatid qiimeeyoo qiimaheedii soo bixi lacag zakadeedii soo bixi duruucdan iyo hubkan aad haysatid waxa lacagteedu baa lagaa doonaya oo marka micnaheedu waxa way uu ka baac mushtarayn jiray baac mushtari ahaan buu ugu talagalay marka shayga baac mushtari waa la qiimeynaya marka la qiimeyn kabacdi baa lacagtiisi baa laga bixinaya zakadii deetna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay anahu laa zakaata fiiha wa anahu qad jacalahaa xabsan fii sabiili illah inaan zake lagu lahayn alaabtan uu hayo khaali uu alaabtanna uu ugu talagalay inay tahay fii sabiili illah wuxuu u xabisay oo uu u bixiyey fii sabiili illah marka yani waa shay waqfi ah oo uu waqfi buu ka dhigay mar hadduu waqfi ka dhigana zake laguma laha taasi waa mid waa ta labaade waxaa suurtagala cudurdaarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u cudurdaaray khaali iyo difaaca uu difaacay waxa weeyi إida kana khaalid qad jacala adraacahu waactaadahu fi sabiili اllahi tabaruca wataqaruba ilى اllahi wa huwa gayru waajibin calayhi fakayfa yastajiizu manca sadaqati اlwaajibati calayhi yani rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam markuu le fainakum tadlibuuna khaalidin micnaheedu waxa weeye wuxuu kala jeedaa khaalid hubkiisii iyo duruucdiisii wuxuu u bixiyey fii sabiili اllah isagoo ku tabarucaya ilaahayna ugu dhowaanaya iyadoo aan waajib ku ahayn ayuu waqfi ka dhigay oo yani ilaahay ugu dhowaaday oo ilaahay dartii u bixiyey sidee bay markaa noqonaysaa inuu khaalid u diido sadaqadii yani ma diidaya weeyaan shay aan waajib ku ahayn buu bixiyey oo ilaahay dartii u bixiyey shaygii waajibka ku ahaa sidee buu u diidaya ma diidaya wey yani qofku shay aan waajib ku ahayn hadduu la yimaado oo sunnaa oo ilaahay ugu dhowaanayo shaygii waajibka ahaana min baabi awla waa hore ula imanayaaba marka micnaheedu waxa weeye sadaqadii waajibka ku ahayd muu diidin wey maadaama uu kunbuu bixiyey taa maba diidayo weeyaan marka sidaasna waa lagu fasira wahada yadulu calى ana lahu maalan tajibu fiihi zaka waanahu lam yamnachaa waxayna kutusinaysaa inuu xoolo haystay zakadu ku waajibtay laakiin zakadii uuna diidin inuu bixiyo marka markay yidhaahdeen wuu diiday ayuu uhi fainakum tadlimuunahu waa dulmiyeysi sidaasu markaa rasulku u sheegay alayh slat inuuna diidin buu tilmaamaya shaygii waajibkaa saarnaa muu inkirino muu diidin sidee buu u diidayaaba isaga oo xoolihiisii markii horeba ula bixiyey marka waqfi u bixiyey oo ilaahay dartii u bixiyey iyadoo waajibba aan ku ahayn kii waajibkaana ma diidaya wey yani muu diidin wey sidaas buu markaa tilmaamay waxaa kale ahlu cilmigu ay sheegeen sadaqadan inay ahayd sadaqa sunnaa haddana la sadaqadana sunna bay ahayd la yidhi cumar soo ururi ishkaalba ma laha laakiin taana waa la bushiyeyoo sadaqada sunnaha dee lama soo ururiyo ama cid looma daro halkan cabbaas wa ama alcabbaasu fa hiya calaya wa miluhaa cabbaas waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkii weeyaan cabbaas ibnu cabdilmualib isagana waxaa caynkan rasuulku yidhi sida culimmadu markaa ay tilmaameen isaga laba sannadood sadaqadood baa hore looga sii qaatay laba sannadood baa hore looga sii qadintay marka tacjiil zaka sakadii baa lasii dedejiyeyoo laba sannadood baa markaa waxa weyaan laga sii qaatay sanadkan soo socday kaka dambeeya ama sanadkan ku jirnay kaka dambeeya sadaqadoodii nasiibaan waa loo baahday rasuulka alay slam dad baa u yimid dabeetna waxaa loo baahday sadaqadii cabbaas oo adeerkiibuu u yimid wuxuu ka qaaday marka laba sannadood sadaqadood buu kasii qaatay marka wuxuu leeyahay anigu sadaqada laba sannadood sadaqadood baan ka qaatay fa saarat daynan calaya dayn ani ligu leeyahay weeyaan sanadkan zakadaad ka doonaysiin iyo kaa mid la midaba anaa ligu leeyahy oo bixinay waayo aniga hore uga sii qaatay laba sannadood sadaqadood cabbaas marka cabbaas waxba laguma laha wey daynan calay dayn ba yani rasuulku waa taas taasa waa u sheegay waxaa kale la yidhi mayana eh marka qoladaas waa qolada tidhi zakada in la dedejiyaa oo waqtigii marka waxa weeyaan la bixinayay laga horraysiiyaa way bannaantay waxaa jira culimo kaloo ayagu diiday waxay ku fasireen ana uaddiiha canhu zakadan marka aad ka doonayseen cabbaas anigaaba ka bixinaya aniga ayaa ka bixinaya sidaasna waa la yidhi waxaa kale la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam taxamala asadaqata wa addaaha canhu lisanatayn isaga ayaa markaa cabaas ka bixiyeyba wuxuu uhi cabaas anaa ka bixinaya e iska daaya waxaana taa kusii tusinaya bay yhahdeen hadalku rasuulku yidhi alayhi الsalaatu wasalaam miyaanad ogeyn ina cama الrajuli sinwa abihi miyaana dareemin ninka adeerkii aabbihii oo kale inuu yahay aabbihii oo kale inuu yahay marka waa aabbahay yani waa aabbahay walaalkiiyo de halkii aabbahay bu igu jira marka wixii laga doonayay baanaa bixinay aniga ha laga soo doono sidaasna waa lagu fasiray tafaasiirta noocaas bu marka iyadana saaran oo ahlu cilmigu ay ku fasireen calaa ayi xaal xadiidku waxa uu sheegayaa oo tilmaamayaa saxaabadan ridwan ullahi calayhim inaanay inkirin oo aynay diidin markaa zakadii bixinteedii nin walba cudurdaar buu lahaa gaar u ah saasuu rasuulku ugu cudurdaaray calayhi salaatu wasalaam can cabdillaahi bni zayd bni caasim qaala lama afaaa allahu calaa rasuulihi yowma xunayn maalintii xunayn markuu ilaahay rasuulkiisa fay uu siiyey yma xunayn qasama fi nnaasi dadka ayuu u qaybiyey xoolihii wa fi lmu'allafati quluubuhum dadkii quluubtooda lasoo dhoweeyena xoolihii ayuu wax ka siiyey walam yucti ansaara ansaartii waxba walam yucti ansaara shay-an ansaartiina waxba muu siinin fakaannahu waxaad moodaa wajaduu fii anfusihim nafahoodii inay markaa ay wax ka heleen siin la-aanta markaa waxba la siin waayo ayagii id lam yusibhum id cille ama id waqti lam yusibhum uuna siinin maa asaaba annaasa dadkii wixii la siiyey ama id lam yusibhum wakti aan la siinin oo aan la asiibsiinin maa asaaba annaasa dadkii wixii dadka la siiyey fa khatabahum waa u khudbadeeyey fa qaala wuxu uhi yaa macshara alansaar ururkii ansaarow alam ajidkum miyaanan idin helin dullaalan idinkoo hallowsan fahadaakum allahu bi sababtayda ilaahay muuna idinku soo hadiyeynin idinku soo hanuuninin wa kuntum mutafariqiin qaar kala tagsan miyaydaan ahayn faallafakum allahu bi ilaahay sababtayda miyuuna isu kiin soo ururinin wacaalatan caydh miyaydaan ahayn faaqnaakum allahu bi aniga sababtayda ilaahay muuna aqniye idinka dhigin dad hani ah kullamaa qaala shay-an markastuu shay yidhaahdaba qaaluu waxay yidhaahdaan allahu warasuuluhu aman ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa galladaysi badan qaala wuxuu yidhi maa yamnacukum maxay idiin diiday an tujiibuu rasuula allah rasuulka ilaahay inaad ajiibtiin ama aada u jawaabtiin maxaa idiin diiday qaaluu allah warasuuluhu aman waxay idhaahdeen ilaahay rasuulkiisa ayaa galladaysi badan qaala wuxuu yidhi maa yamnacukum maxay idiin diidaya an tujiibuu rasuula allah markii laku celiy inaad rasuulka ilahi ajiibtiin qaala allah warasuuluhu aman ayagu intiibay ku celiyeen ilahay rasuulkiisa ayaa galladaysi badan qaala low shiitum haddaad doontiin laqultum waxaad odhan doontiin ji'naa kada wa kada kaa iyo kaas ayaanu la nimid alaa tardawna raalli miyaydaan ka ahayn an yadhaba annaasu bishaati waalbaciir dadku ina laxda iyo iyo awrka ay la tagaan wa tadhabuuna birasuuli illaah idigoon rasuulka ilaahi aada la tagtiin sala allahu calayhi wasalam ilaa rixaalikum guryihiinnii inaad rasuulka ilaahi aada u kaxaysatiin oo rasuulka ilaahi aad qaadatiin idinku miyna raalli ka ahayn halka dadkuna xoolaha ka qaadanayaan lowla alhijra haddaynay jiri lahayn hijradu haddaa la laayahay hijrada hijradu haddayna jiri lahayn aan dhulkaygii kasoo hijranay aanu madiine aanu nimid lakuntu waxaan ahaan lahaa imra'an min alansaar qof ansaarta ka midan noqon lahaa walow salaka annaasu waadiyan dadku hadday waadi ay maraan tog hadday maraan aw shicban ama gol ay maraan la salaktu waadi alansaar waadiga ansaarta ayaan mari lahaa wa shicbaha iyo gosheeda alansaaru ansaartu shicaarun waa shicaar shicaarka waxa dhadaa dharka xagga hoose jidhka u xiga yaa shicaar la dhahaa jidhka waxbayna ka xigin wannaasu dadkuna disaarun waa hu waa sheegan dharka hoose dusha laga sameeranayo la huwanayo yaa disaar la ydhahdaa idinkuna dhar kaa hoosead tihiin dadkuna waa hugan sare weeye wannaasu disaarun inakum idinku satalqawna bacdi aharatan dooday waxaad la kulmi doontiin doorbid iyadoo waxyaa badan laydinka doorbidi doono oo dadka dad badan laydinka horraysiin doono waxaad xaq udu leedihiin markaa laydin garab marin doono fasbiruu sabra xataa talqawni cala alxawd ilaa aad igula kulmaysiin xawdka iyo darka wa darkayga intaad igula igula kulmaysiin sabra buu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam xadiidkan sheekha raximah llah waa lagu yar waa lagu bushiyey laakiin baabu zakaa inu keena ma ahayn ba la yidhi waayo wuxuu ka warramaya fayga oo fayguna waa jihaadki oo fayg waxa weeye waxyaabaha markaa muslimiintu dagaalka ay gasho yani waa fay iyo haniima haniimadu waxa weye marka gaaladii lala dagaalamo ee dagaalkuu dhaco ee gaalada la jebiyo xoolaha ay ka tagaan ee lasoo qabsado baa haniimo la yidhahdaa faygana waxaa la idhahdaa wixii lagu xoolaha gaalada lagaga soo furto dagaal la-aan mar alle markay muslimiintii arkeen u bayaaceen iyadoo dagaalbaba aan la gelin dabeetana waxaa la helay marka waxa weeyaan xoolahoodii baa laso- yaa lasoo qaatay xoolahana fay baa la yidhahdaa marka lama af- lama afaa allahu calaa rasuulihi yowma xunaynin maalintii xunayn dagaalka xunaynku waa dagaal xunayn la odhan jiray oo rasuulka iyo saxaabadiisa ay galeen waxaana ahayd maka markii la furtay bishii ramadaan sanadii sideedada hijiriyada markii maka la furtay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaal buu marka ku qaaday niman la odhan jiray markaa hawaazin qabaa'il reer hawaazin la odhan jiray ayuu dagaal ku qaaday markaa saxaabadu way fara badnaayeen aad bay u badnaayeen cali bin abi aalib wuxuu yidhi intaan hareeraha aanu eegnay baanu aragnay yani dhinac kasta saanu u xigno farabadni markaasaan nidhi maanta farabadni cidi idinkaga awood badan mayso yani awood idin cidi maanta idinka awood badane haba yaraatee ma jirto marka meesha dagaalka lagu qaaday niman nimankaa reer hawaasin oday baa markaa la hadlay baa dadkii marka ku yidhi waxaan jeedaa ninkii hogaamiyaha u ahaa ayaa wuxuu yidhi dagaal baa inagu soo socdaa iyo ciidan xoog badan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa soo socota makayna ka soo baxeen waxaad samaysiin nin waliba xoolihiisii iyo dumarkiisii iyo carruurtiisiiba soo kaxaysto xagga dambe xaggii dambe ka wada dhigay muxuu saa u yeelay de ninna ma baxsan karo nin xoolihiisi ka carari karaa ma jiro iyo dumarkiisi iyo carruurtiisi ama waad ku dul dhiman doonta ama waad guulaysan doonta nin odayaa u yimid wuxuu ku yidhi war dadkan sidan ka daa haddasan aad yeesho oo aad jabtiin xoolihiinna iyo dumarkiina carruurtiinaba waa waa la kaxaysanaya may buu nin- nin ba- ninna inuu baxsan ma doonayo waa ka diiday deetana wuxuu soo geliyey meel waadiyabuu kusoo dhaadhiciyey wuxuu yidhi halkaa hala galo mar alle markaad aragtiin laaba kun marka idinkusoo waxoogaa idin soo jiraan ka yaa ku bilaaba markaa saxaabadu ayagu way waxay is yidhahdeen maanta cid idinka xoog badan mayso mar alle markii ay soo waxoogaa soo jiraan ayaa lagu soo markaa nimankii leebkay kusoo ganeen deetna in fara badan oo saxaabada ka mida way yaaceen wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shay-an maalintii xunayn bal xusuusta buu ilaahay leeyi waxay idin cajabisay farabadnidiinni farabadnida waxba tara weyda waad yaacdeen marka wuxu uhi cabaas rasuulka baqashiisan hogaanka uhayo isagu muu cararin dadkii o dhanna way yaaceen markaasuu wuxuu lahaa ana nabiyu laa kadib ana bna cabdilmualib war soo noqda dadkii buu baaqay soo noqda anu waxaan ahay ana nabiyu la- eh, laa kadib anu waxaan ahay nebi beenna maaha ina cabdilmualibna waan ahay hala soo noqdo cali wuxuu yihi isagii baan markii dambe daba galnay markii da rasuulka soo noqon waayaan aragno sii socdo un oo xaggii dagaalka kusii socdo ayaan markaa ka daba nimid bu yidhi marka mar alle markii ay soo noqdeenna way jabeen dabeetana xoolihii bay ka yaaceen faraha badnaa ee soo kaxaysteen ay ka tegeen marka xoolahaasi rasuulku waa qaybiyey siduu u qaybiyeyna waxay ahayd dadka la socday saddex qabood bay ahaayeen dad markaasoo islaamay oo ma- markii maka la furtay islaamay oo waxa weeyaan islaamnimadoodu cusbayd iimaankooda qulu- quluubtuuna wada gelin iyo muhaajiriintii rasuulka alayh salaam raacday ee guryahoodii xoolahoodii ka tegayoo waxba aan haysanin iyo ansaartii ee madiine ka soo raacday dabeetana waxa uu siiyey dadkii quluubtooda lasoo dhaweynayay almu'alafat alquluub waa dadkan iminka soo islaamay ee le islaamku una quluubtoodii gelin ee, ayuu siiyey xoolo badanna waa siiyey safwan ibn umayy ninkii la odhan jiray boqol neef oo geelu siiyey mucaawiya ibn abus- eh, sufyaan eh, abu sufyaan boqol neefoo geel ayuu siiyey yani rag fara badan buu xoolo badan siiyey oo ragga markay soo soo islaamay ahaa islaamnimadan ku cusbaa si uu u kasbado oo marka waxa weeyaan ay u soo dhawaadaan nimankii muhaajiriinta ahaana maadaama oo dad guryahoodii iyo xoolahoodii ka tegay ahaayeen oo sababta ay uga hijroodeen xoolahooda iyo guryahooda ay ahayd ilahay raaligelintiisa iyo rasuulkiisa iyagana waxa uu siiyey marka xoolihii waa siiyey waa u qabi iyagana nimankii ansaartaha waxba mu siiyey ee madiine marka ka soo raacay imaanka iyo iyagoo aan markaas dee faa'iido badan aan u arkahayn adduunyadan dad markaa marka hore soo dhaweeyey ahaa iimaankooda qulubta si fiican uga yani waa ku kalsoonaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kalsooni awgeed bay waxbuu siin waayey markay arkeen dadkii in xooli wada qaateen ayaa xoogaa qulubtoodii baa gashay qulubtooda xoogaaba galayo walkaas saxaabigu wuxuu leeyahay waxa weeyaan fakaanahum wajaduu fii anfusihim way murugoodeen yani maxaa idinkan waxoogaa laydin siin waayey bay is yidhaahdeen markuu rasuulku dareemay id lam yuusibhum maa asaaba annaas dadkii dadkii wixii la siiyey iyaga waxba lagama lagama qayb gelinin markuu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimankii waxa ku moorajabka iyo markaa murugada ka muuqata wuu soo ururiyay meel bannaan buu iskuu keenay deetna waa wacdiyey yani meel gaaru iskuu keenay dadki kale dadka kalama socdaan meel gaaru iskugu keenay halkaasuu ku wacdiyey mawcidatan baliiqa wuxuu xusuusiyey waxyaabihii ilaahay ku galladaystay alam ajidkum dulaalan fahadaakum allahu bi miyaydaan miyaynu ilaahay idin helin yani miyaydaan ii imanin ama miyadan anigu idin imanin alam ajidkum dulaalan miyaydaan waxaan idin helay idinka oo baadiyaysan miyaynaan markaa isku idin imanin idinka oo baadi ku sugan fahadaakum allahu bi sababteedana ilahay baa idinkusoo hanuuniyey taasi miyna jirin jawaabtu waa waa haa wey yani iyagoo baadi ku sugan iyo gaalnimo iyo rasuulku u yimid dabeetana ilahay sababtiisa ku hanuuniyey wa kuntum mutafariqiin faallafakum allahu bi miidaahan qaar kala tagsan oo koox kooxa iyo qabaa'ila oo islaaya u islayn jiray weligoodii allahood bu isli jiray laba qabiil waaweyn bay ahaayeen oo aws iyo khasraj baa lohan jiray madiina ansaartu laba qabiil bay ahaayeen reer aws iyo reer khasraj labadaa reer weligood buu isdili jiray afartan sannadood in ka fara badan ba isdilayeen baa layidhi idinkoo caynkaasiya miyaanan idin imanin faallafakum allahu bi aniga sababteeda ilaahay miyunu isukiin soo dhawaynin oo mid keliya miyunu idinka dhigin jawaabtu waa de waa caynkaa wey wacaalatan faaqnaakum allahu bi idinka oo fuqaraa oo xoola aan lahayn waxba aan haysanin miyaan idin imanin oo n idin helin ilaahay sababteeda risqigiin mun idin ballaadhinin risqigaasina waa kee dagaalada rasuulka ay la galeen way ku haniimay ku heleen way haniimaysteen hanaaim oo de beerahoodii oo keliya maaha marka dagaalada ay galaan gaalada la jabiyo xoolaha la helo de xoolo badan bay helay qofkii helaya marka dagaalka la galay haniimada iyo risqiga waasicaan ilahay miyuna idin siinin saasuu marka ugu gallad sheegtay wuxuu xusuusiyey nicamka ilaahay uu siiyey isaga sababtiisii iyaguna way qirteen oo dad juxuud ku sameeye ma ahayne oo may odhanin de annagu baanu ku soo dhaweyn adigu lagu soo eriyay baad noo timid saas baanu kuu galnay may odhanin waxa ka weyn waxay heleen maxay heleen hanuun iyo islaamnimo ayay heleen iyagu hanuun iyo islaamnimadii ayay heleen taasa wax walba ka weyn inuu ilahay islaamnimadii uu markaas ku hanuuniyey deetana wuxu hi allahu warasuuluhu aman ilaahaya rasuulkiisa ayaa galladaysi badan way nagu galladaysteen ilahaya rasuulkiisu galladaana mid markaa dee waxa weeyaan wax lagu abaalgudi karaa haba yaraatee ma jirta wey markaa rasuulku waa soo dhaweeyey hadalkii wuxuu ku soo dhaweeyey oo uu yidhi alaa tardawna an yadhaba annaasu bishaati walbaciir miyaydaan raalli ka ahayn dadku xoolahan laxda iyo awrka inay qaataan oo ay la tagaan iyagu goreerahooda ay la tagaan watadhabuuna birasuuli illahi ilaa rixaalikum idinkuna rasuulka ilaahay aad kaxaysatiin oo guryihiina aad la tagtiin damee raalli baan ka nahay wey isku doorsan maya rasuulkii iyo iyo neef adhaya iyo neef geelade isuma doorsan ninka rasuulkii kaxaystay la tegey iyo ninka neef adhaya lasii la tegey waa iyama waa ka rasuulkii la tegey calayhi salaatu wasalaam wax loo dhigaaba ma jirto ninka rasuulku dhex joogo calayhi salaatu wasalaam wax loo dhigaaba ma jirto haba yaraate deetna ansaarta fadligeedii buu sheegay wuxuu ihi haddii aanan hijradu jiri lahayn aan soo hijrooday lowla alhijra hijrada haddayna jiri lahayn oo maka aan ka soo hijrooday oo madiine aan imid haddaynay taasi jiri lahayn la kuntu imra'an min alansaar waxaan noqon lahaa qof ansaarta ka mid ah in ansaarta ka mid ah oo iyaga ka midaba noqon lahaa haddii ansaartu ay maraan law salaka annaasu waadiyan aw shicban dadku hadday waadi ay maraan tog hadday maraan dariiqaas ama ay gol maraan gosha waxaa la idhaahdaa bayna jabalayn buurta ka dhex baxdaa labada buurood dhexdooda soo maha soo gol lama idhahdo ya labada buurood dhexdooda dariiqaas haddii halkaa dadku ay ka baxaan waxaan mari lahaa buuhi dariiqa ansaarta ay martay iyo dariiqa ansaartu martaan ayaan mari lahaa annaasu shicaarun alansaaru shicaaru wannaasu difaaru ansaartu waa dharkaa hoose ee jidhka xiga dadkuna waa hu waa huga sare weeyaan fadligoodu tilmaamaya inakum satalqawna bacda ahaaratan waxaad la kulmi doontiin doorbid waxyaa badan baa idinka doorbidi doonaa fasbiruu sabra xataa talqawnii cala alxawd ilaa aad darka aad igula kulmaysiin darkayga sabra darku yani rasuulka alay slam dar buu leeyahay qur-aankana ilahay waa ku sheegay ina acطaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar kawthar waa waadigaas baa la yidhi ama darkaasi ummadiisuna way kusoo arooraysaa way ka cabayeen qofka mar cabaana weligii ma haraada baa layidhi weligii haraadi maayo mar qofka ka badan maauhu ashaddu bayaada min allaban caanihiisu ee biyihiisu caanaha way ka cad yihiin wa axlaa min alcasal malabkana way ka macaan yihiin wa aaniyatuhu ka nujuumi الsamaa weelka dul yaalla lagu cabayaana waa xidegaha cirka ku yaalla oo kale man shariba minhu sharbatan qofka mar ka cabaa lam yadma bacdaha abadan weligii yaallihii mar dambe haraadi maayo ilaahay kuwa ku arooray ee markaa ka caba ilahay naga yeelo subxaanahu watacaala waay marka baabka xadiisku wuxuu ka waafaqayaa xadiisku wuxuu ka waafaqaya mualafat اlquluub dadka la siinaya zakada waxaa ka mida mualafat اlquluub rasuulkuna mualafat اlquluub buu faygii siiyey marka maadaama iyadu waa fayg laakiin sadaqadana mualafat اlquluubku waa la siiya quluubtooda la soo dhaweynaya baabu sadaqati اlfiri kani baabu wuxuu yahay sadaqat lfitrini ama zakaat lfitri zakadan zakaatulfitrida la yidhaahdo ama sadaqatulfitri la yidhaahdo waxaa la sharciyeeyey qofku marka uu soomo soonka inuu dhammaysto in uu bixiyo wuxuu u bixinayaa dhowr arrimood owgeed duhratan lisaa'imi min allaqwi waalrafaf intii aada soo soomanayd ama qofkuu soo soomanaa wixii laqwi iyo hadal xun ka dhacay bay kasii daahirinaysaa way sii nadiifinaysaa wey faa'iidada labaada ku jirta waxa wey amaarinta labaada ku jirta loo sharciya waxa weeye ducmatan lilmasaakiin masaakiintii iyo quudin u tahay maalintii ciidda maata maadaama maalin farxadeed ay tahay kii miskiinka ahaa ee qaniga ahaan kii miskiinka ahaan waxba una haysanin kii qaniga ahaa si ula farxo waa in wax la siiyaa isagii farxatiisu uga qayb qaato ducmatan lilmasaakiin marka waa xidhiidh ka dhaxeeya fuqaradii iyo akhniyadii kii qaniga ahaaba bixinaya oo xoolihiisii oo kii miskiinka ahaabuu siinayaa suu maalintaas u farxo oo farxaduu gala qayb qaato arrinka saddexaad waxa weeye shukran lilahi tacaala calaa an manna cala asaa'imi bitakmiil siyaami ramadaan waa mahadnaq oo qofku uu mahadnaqayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna ugu mahadnaqayaa inuu ilaahay u dhammaystiray bishii ramadaan soonkeedi soonkiina markaa saddexda arrimood loo sharciyey sanadii labaad ee hijiriyadana waa la faral yeelay zakaat lfitr can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala farada rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay waxa uu faral yeelay sadaqata alfitri zakada zakaatulfitrida la yidhaahdo ayuu faral yeelay aw qaala ramadaana cala aldakari wاlunhaa cala aldakari kii lab buu ku faral yeelay waalunhaa kii dhadig buu ku faral yeelay waalxori kii xorka ahaabaa lagu faral yeelay waalmamluuki kii la hantiyey saacan min tamrin saac timira ayaa la bixini aw saacan min shaciirin ama saac heeda baa la bixini qaala facadala annaasu bihi nisfa saacin dadku waxay u leexdeen saac barhkii oo min burin bur ah cala alsagiiri waalkabiiri wa fii lafdin an tuaddaa in la bixiyo qabla khuruuji اnnaasi ila asalaa dadku intayna salaada u bixin in la bixiyo ayaa markaa la faray dadkii marka cala aلصagiiri wاlkabiir kuma jirto bukhaari yani halkaa facadala الnaasu bihi niصfa saacin min burin cala الصagiiri wاlkabiiri cala الصagiir wاlkabiir bukhaari kuma jirto xadiiska soconayaan raacin waa isku dhow yihiin can abi saciidin اlkhudriي radi allahu canhu qaala kunaa nucطihaa waxaanu hayn qaar bixiya fii zamani الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama waktigii rasuulku waxaan bixin jirnay saacan min طacaamin saac cunto ah aw saacan min shaciirin ama saac heeda aw saacan min aaqiطin ama saac caanla fadhiiseeya aw saacan min zabiibin ama saac zabiiba ayaanu bixin jirnay falamaa jaءa mucaawiya markii mucaawiya uu yimi wa jaءat الsamraa qamadidiina ay ka timi xagga shaam qaala wuxuu yidhi markaa mucaawiye araa waxaan arkaa muddan min haadihi tan mud ka mid ihii yacdilu inuu u dhigmo mudayni laba mud inuu dhigmo qaala abu saciid wuxuu yidhi amaa ana aniga miyaa falaa azaalu ka zuuli maayo ukhrijuhu inaan bixiyo kamaa kuntu ukhrijuhu calaa cahdi rasuuli illah wakhtiga rasuulka saan u bixin jiray oo kale inaan u bixiyo ka zuuli maayo waay labadan xadiis waxay ka warramayaan zakaatulfidridii sidaa aynu sheegnay zakaatulfitratu waa waajib iyay waajib ku tahay waxay waajib ku tahay dadka muslimiinta oo dhan farada rasuulu اllahi salى اllahu عalayh waslm zakaat alfiطri calى اldakari wاlأunhaa wاlxori wاlmamluuki wالصagiiri wاlkabiiri min almuslimiin rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam zakaatulfidrigii ayuu waajibiyey kii lab iyo kii dhadig kii weynaa kii yaraa kii xorka ahaa kii la hantiyey oo dhammaan muslimiinta ka mid ah zakada waa lagu waajibay waajib buu rasuulka ka dhigay calayhi salaatu wasalaam marka waxay ku tusinaysaa inay zakadan zakaatulfitrada ladhaha ay waajib tahay farqiga udhexeeya zakadan iyo zakadii ka horreysa waa maxay farqiga udhexeeya waxa weeyaan taasi waa zaka maaliyaho maalkay ku waajibtay xoolahay ku waajibtay oo qofkii xoola haysta bixinaya zakadanna waa zakaad zaka ku waajibtay qofka jidhkiisiibay ku waajibtay oo dee ilmihii yaraa iyo kii xorka ahaa iyo kii mamluuga ahaa iyo lab iyo dhadig intaba waa laga simenyay markaa waa zaka badaniya tani taasina waa zaka maaliya wey markaa dadka muslimiinta oo dhan bay waajib ku tahay nooc kastoo ay leeyihiin marka maca ki yaraaba culimmadu waxay yidhaahdeen waxa sunnaa ilmaha caloosha lagu sidana in laga bixiyo ilmaha caloosha lagu sido in laga bixiyo waa sunna baa layidhi axmedna waa laga soo wariyey jamaaca saxaabada qaar ka midna waa laga soo wariyey sida cumaan baan umalaynayno haddii markaa waxa weya qof u dhasho waktiga qoraxda ay dhacday ee buri oo kale ciidi tahay hadduu qof uu dhasho wixii salaadii subax iyo meelahaas ku dhow ilaa salaadii subax zakadii waa laga bixinaya way ku waajibaysaa in zakadii laga bixiyo in zakadii laga bixiyaa yani waqtulwujuubka hadduu qof ku dhasho goormay waajibaysaa waxay waajibtaa markii qoraxdu ay dhacday bay culimmadu yidhaahdeen godka ay gasho maalintaas rabaanta ugu dambaysa markii qoraxdu ay dhacdo ee la dhahdaa caawa waa waxa wey berri waa ciid waktigaas bay waajibaysaa waxa aynay joogaysaa ilaa iyo salaada intaan la tukanin ka hor salaadda wixii ka horreeya unbaa la bixinaya salaada wixii ka dambe lama bixinaya salaadda waa laga horreysinaya zakaatulfitr waqtulwujuubka waa kaas waqtiga ugu fadliga badan in la bixiyaana waa salaada subax marka la tukado iyo salaada ciidi inta udhaxaysa intaasa ugu fadli badan in la bixiyo waqti ugu fadliga badan waa kaas waqtuljawaasku waqtiga bannaan ay bannaan tahay in la bixiyaa waxa weeyaan maalin ka hor ciidda ama laba maalmood ka hor waa lasii bixin karaa marka halkaa waxa inaga soo baxay saddex waqti waqtuljawaaz iyo waqtulwujuub iyo waqtulfadiila saddexdaa waqti ay nooga soo baxayo waqtiga jawaasku waxa weeyaan maalin ama laba maalmood ka hor ciidda waa lasii bixin karaa qofkuu sii bixin karaa sida oo kale waqtulwujuubkuna waa markii qoraxday dhacday ilaa iyo salaaddii markaa arooriyo waqti ugu fadliga badanna waa salaada subax wixii ka dambeeya ilaa inta salaadda la tukanayo yani salaadda wixii ka horeeya ciidda ayaa ugu fadli badan in la bixiyo maxaa la bixinaya waxaa la bixinaya cunto cuntada reer bani aadam ay cunaanay quutaan baa la bixinaya welibana beledkaasi cuntada ugu faraha badanna laga cuno marka saxaabigu wuxuu leeyahy waxaan bixin jirnay cahdigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saacan min acaam cunto markaa waa waa cuntada iyada markaa de waa lafdi shamlisanaya cuntooyin fara badan wuxuu markaa uu sii sheegay wuxuu saacan min shaciirin heed heed ba waqtigaa la cuni jiray saaca min aqid aqidku waxa weeyaan waa caano la fadhiisiiyey caanahoo caanaheeba marka way fadhiisin jireen markana waa laba seed baa loo fadhiisin jiray baa la yidhi oo markaa se loo fadhiisin jiray waxaa ka mid a in caanaha oo kale marka ay dhanaanaan ayaa bacbaa la dhigaya deetana bacdii baa lagu shubaya cadceeddaa loo dhigaya cadceedda baa qalajinaysa markay qalasho deetana waa la burburinaya markaa waxa loo qaadan jiray safrada iyo safrada dheer oo kale loo qaadan jiray wada caanihii haddaad tidhaahdo qaado way kaa xumaanayaan marka caanahan la fadhiisiiyey ee sidii caana boodhaho kale laga dhigay qofku safarku qaadanaya biyu ku shubanaya waa walaaqanaya waa iska cabaya marka marka aqidku waa kaas wa axsanuhu maa kaana min labani lghanam caanaha ugu fiican waqtiga laga samayn jirna waxa weeyaan baa la yidhi caanaha adhiga ayaa laga samayn jiray kaas bixin wa saaca min zabiib iyo saac zabiiba zabiib zabiib marka horta waxaa la bixinaya waa cuntadii cuntada la cuno ee dhulka beledkaa la degan yahay dadkiisu ay aadka u cunaan kaasaa la bixinaya cunto kalena la bixinaya cuntadaasaa la bixinaya waa taas waa waa mid intee leeg baa la bixinaya inta la bixinaya xadiiskaa sheegay wuxu uhi saacan min طacaam saacu waa afar mud arbacatu amdaad mudkiina waa kaamugii weeyaan kaamugii afar jeeroo sidaa loo daray qofka darayaana waa qof gacmihiisu ay dhexdhexaad yihiin mid gacmihiisu ay weyn yihiinna maaha mid gacmihiisu ay yar yihiinna maaha mid dhexdhexaad afar jeer baa la darayaa saa lagu shubaya marka waa la qiyaasaya un markii la qiyaasay kiilo lagu qiyaasay waxay noqotay laba kiilo iyo afartan gram burka marka la eego burka wanaagsan waxa weeyaan laba kiilo afartan gram marka qofku hadduu laba kiilo iyo afartanka gram bixiyo way ku gelaysa laba kiilo iyo bar hadduu bixiyana dee fad hadduu sii kordhiyo fadligu unbaa marka waxa weyaan u kordhaya un marka waa laba kiilo iyo intaas ayaa la bixinaya cunto kasta laba kiilo iyo waxoogaagaas baa markaa la bixinaya wey xadiidka dambe falama jaءa mucaawiya wajaءat الsamraau qaala araa mudda min hadihi yacdi muddayn yani may jiri jirin qamadidu markii qamadida ay timid ee qamadidii la keenay shaam baa laga keenay waktigii mucaawiyana way ahayd qaali bay ahayd marka oo cuntada kale way ka qaalisnay deetana wuxuu ihi markaa mucaawiye radia allahu canhu iyo saxaabadii waktigaa joogtayba marka laga reeba abu saciid alkhudri radia allahu canhu wuxuu yihi saac ama mud waxa weeyaan qamadii waxay u dhigantaa laba mud oo cuntooyinkan kalea yacni haadi laba mud mudku waa kaa muggii bayna labadaa gacmood lasu gey mud mug labadaa gacmoodoo lasoo daray laba jeer ayaa mud la yidhaa mar mar la dara mud la yidhaahdaa saacina kaa afartii ayuu ahaa marka laba mud oo qamadii waxay u dhigantaa saac shaciira yani afar mud bay udhiganta marka tanaa qaalisan wey halkii laga bixinayey saac afar mud halkii laga bixinayey haadi iyo waxyaabihii kale laba mudun ha laga bixiyo qamadidii marka micnaheedu waxa wey way ka yaraanaysaa kala bar wey kala bar bay noqonaysaa marka qaali bay ahayd waktigaas weyna cuntada ugu fiicanna way ahayd culamada qaar kamid way qaateen waxay dhahdeen waa maadaama saxaabada caynkaa sameeyeen way banaan tahay in sidaa la yeelaa in sidaa la yeelaa way banaan tahay yani in la kala baro qamadidii oo kale yaa la siinaya haddaba waxaa la siinayaa masaakiinta oo rasuulku wuxu uhi duhratan lisaa'imi wa ducmatan lilmasaakiin masaakiinta ayay u tahay markaa quudin qof maskiina ma qofka la siin maayo zakada sideed qolaa la siiyaa aynu xalina tilmaamaynay sideeddaa qolaa lama wada siinayo waxaa la siinayaa miskiinka oo keliya miskiin unbaa la siin nin dayn lagu leeyana la siin maayo nin waxa weeyaan zakada ka shaqeyna la siin maayo nin musaafirana la siin maayo nin fii sabiil illahi u duulina la siin maayo waxaa la siinayaa keliya masaakiinta unbay gaar ku tahay zakadani zakada zakaatulfidra la yidhahdo waxay gaar ku tahay waxa weeyaan masaakiinta un cid kale una siin kii waxba aan haysanin ee miskiinka ahaa unbaa la siinaya aas ayaa kitaabkeena ugu dambaysa kitaab siyaam in ka bilaabi doonaa wasala allahu cala muxamed waali wsabi ajmaciin alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiya wاlmursaliin nabiyina moxamed bn cabdillaah wacala aalihi wasaxbi ajmaciin wuxuu ihi sheekhu raximah llah kitaabu siyaam waxa uu kitaabu yahay soonkii marka soonka luqatan waa alimsaaku can shay shayga oo markaa laga afaysto ama laga aamuso ayaa la yidhaahdaa siyaam ama soom wa minhu qowluhu tacaala inii nadartu lilraxmaani sawma falan ukalima alyawma insiya marka waa imsaak can shay shaygu laga istaago oo laga joogsado o laga aamuso baa soom la yidhahdaa sharci ahaan soonku waxa weeye in laga afaysto waxyaabaha qofka afursiinaya ee laga xarimay min طuluuci اlfajri ilaa guruubi الshams waaga dilaaciisa ilaa inta qoraxdu ka dhacayso waxyaabaha qofka la faray inuu ka fogaado ee muftiraadka ah ee qofka afursiinaya oo qofku ka afaysto cuntadii sharaabkii iyo jimaacii ama galmadii inuu ka fogaado oo iska ilaaliyo niyeystana ashyaadaasi waxa weeyaan inuu ka sooman yahay laga bilaabo waaga dilaaciisa ilaa inta qoraxdu ka dhacayso sharci ahaanna markaa soonku waa sidaas xukunka soonku waa waajib waxaana waajib ku yahay qof kasta oo muslim ah oo qaan gaadhay ayuu waajib ku yahay qof kastoo muslima waxaa ku baxay kaafirkii gaalka waxa weeyaan soonku ka asixi maayo laakiin waa mukhaatab waa lagula hadlay in uu soomo soonkiin laga doonayo laakiin haddii uu soomo isagoo gaala soonkii ka asixi maayo oo baaliq ah qaan gaadhay qaangaadhkiina waxaa ku baxay ilmihii yaraa sabiga ahaa ama qofka aan qaan gaadhin isagana waajibku ma aha waxaa kale ee markaa waajib ku yahay yani qofkii caqliga lahaa caaqilkiina waxaa ku baxay majnuunkii kii waalnaa isagana soonkii waajib kuma aha ee caqligii waayey markaa sabiga iyo dee iyo ka majnuunka aba waa waxay yihiin marfuuc اlqalm siduu rasuulku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam rufica alqalamu can ثalaaثa saddex baa qalinkii laga rafciyey yani mukalafiin aan ahayn waxaa ka mid ahaa sabiga xataa yaxtalim ilmaha yar ilaa intuu qaan gaadhayo iyo ka majnuunkaha xataa yafiiq ilaa intuu miirsanayo waxay markaa ahlu cilmigu ay ku daraan qofka uu soonku waajib ku noqonayo waa inuu noqdo qof muqiim ah kii musaafirka ahaa waajibkuma aha intuu safarka uu ku sugan yahay oo isagu intaa uu musaafirka yahay wuu afurayaa maalmaha uu musaafirka yahaye waa furayna gadaal buu ka soomaya waa qalaynaya yani faciddat min ayaamin ukhar iyo kii xanuunsanayna waa la mid qofkii xanuunsanayana saasoo kale waa afurayaa waxa weeyaan markuu caafimaado ayuu maalmihii u afuray uu gadaal ka qalaynaya waxaa kale culimmadu ay ku daraan halkaasi oo yidhaahdaan qofku waajib ku yahay dumarkii waa inay daahir yihiin oo gabadhii haddaynay daahir ahayn oo dhiiggii caadada ahaa aynay ka daahir ahayn ama dhiiggii umusha iyadana sidaas oo kale soonkii xilligaa waajibku ma aha way afuraysaa maalmahaana way qallayn doontaa qofka noocaasa iyo haddaba soonkii waajib ku yahay dadka xanuunsanaya waa laba qaybood qof xanuunkiisa la rajaynayo inuu bogsado qofkaasi isagu markuu bogsado qallayn doona qofka aan la rajaynayo inuu bogsado waa nin aada u xanuunsanaya waana xanuun adag marka isaga maalin kasta waxaa laga bixinayaa uun video miskiin baa la quudinayaa maalin walba markaa isagu soomi kari maayo waa xanuunada markaa adag ee dadka ku dhaca ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga nabadgeliya soonku waa axadu arkaani lislaam arkaanta islaamka mid ka mida weeyaan waajibnimadiisana kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca ummadda muslimiinta ama ahlucilmiga ayaa uu ku sugan yahay kitaabka qur-aanka ah ilaahay baa suurat lbaqara waxa uu ku yidhi faman shahida minkum الshahr falyasumhu qofka bisha xa- bishaa markaa xaadira ee bishaasi usoo gasho ha soomo sunnahana waxaa uga daliila iyo aayadda kale yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun yacni soonka waa la idinku faral yeelay sidii loogu farayeelay kuwii idinka idinka horreeyey oo kale sunahana waxaa uga daliya xadiidka marka bunya alislaamu calaa khams shahadat an laa ilaha illa allah wa ana maxamadan rasuulu llah wa iqaami الsala wa itaa الzakaa soomi ramadaan marka inuu arkaan islaamka mid kamid yahay ayaa uu xadiidkaasina uu tilmaamaya ummadduna waa ku ijmacday inuu waajib yahay dadka aynu soo sheegnay inuu ku waajib yahay qofka soonka inkira ee diida ee yidhaahdo soon la yidhaahdaa maba jiro waa kaafirun biاllahi alcaiim waa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ka gaaloobay weeyaan soonku waxa uu leeyahay fadaa'il soonka waajibka ah iyo soonka sunnaha labadaba cumuuman yani soonku midna bisha ramadaan unbuu ku gaar yahay oo waa soonkii ramadaan marka waa kaa waajibka ah weeyaan soonkan inu lena waa waajib ama arkaanta islaamka ka mid ihi waa bisha ramadaan soonkeedii weeyaan oo sanadkii bishaas baynu lagu waajibay inu soonno soomanka kale waa waa sunnayaal un allahuma ilaa marka laga reebo soonka nadarka qofka hadduu nadaro uu soon ku nadaro de waa isagaa isku waajibiyey nadarka qofku isagaa isku waajibiya ee shay ilaahay uu ku waajibiyey maha marka wuxuu ilaahay qofku uu ku waajibiyey waa bisha ramadaan weeyaan marka kaa waajibka ah fadaa'il buu leeyahy sidoo kale soonkuna cumuum ahaan fadli buu leeyahy axaadiis fara badan baa kusoo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari muslim ay soo saareen xadiidka abi hurayra radi allahu canhu xadiidka qudsiga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi kullu camal ibni aadama lah ila asawm camal dhammaantii waxaa iska le ibni aadamka soonka mooyaane fa inahu lii wa ana ajzi bihi soonka anaa iska leh anaana ka abaalinay yacnii waxa ilaahay subxaana wa tacala iskuu gaaraya soonkii soonku waa sir ka dhaxaysa addoonka iyo ilaahay cid kale ogaan kartaa ma jirto sidaa daraaddeed buu ilaahay yihi fainahu lii wa ana ajzii bihi acmaasha kale waa daahir ay muuqataa masaajidkiiba qofka aad ku arkaysaa isagoo tukanaya waxaa laga yaaba xoolihiisi inaad arkay zakadii isagoo bixinaya xajkii waxaad arkaysaa isagoo tegaya laakiin soonkii yani waa shay sir ah oo udhexeeya ilaahay iyo addoonki hadduu qofka israao cuntada qarso dadka waa ka qarsan karaa lakin kama qarin karo allaha raxmaanka sidaasuu ilahay u leeyahy fainahu lii wa ana ajzi bihi wasiyaamu junnatun so soonku waa gaashaan weeyaan soonku waa gaashaan marka xadiiska aakhirkiisa waxaa ku jira waladii nafsu muxamadin biyadih lakhaluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riix lmisk waxaan ku dhaartay allaha nafta muxamed ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye loonka qofka sooman afkiisa ku yaala ayaa ka udgoon ilaahay agtiisa urta miskiga miskigu waa cadalka yani kaugu udgoon wey qofka soomani wuxuu leeyay laba farxadood laba farxadood buu leeyahy markuu afuro waa farxaya muxuu ku afuraya afurkiisaas yani maalintaas ilahay uu soo dhamiyey soonki soonkaa uu soo dhamaystay ayuu ku farxaya waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmi markuu ilaahay la kulmana subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan wuxuu ku farxaya soonkiisiibuu ku farxaya soonkiisi ayuu ku farxaya labadaa farxadood buu leeyahy sidoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu alrayaan jannada waxa ku yaalla albaab la yidhaahdo alrayaan rayaanku waa albaabka cokanaanshaha weeyaan yadkhul minhu saa'imuun kuwa sooman unbaa ka gala albaabkaas cid kaleba kama gasho maalinta qiyaamaha cid iyaga aan ahayn oo ka gelaysa albaabkaasi ma jirto marka ay galaanna ee albaabka jannada ay ka galaan waa la xidhaa dadkaas soomi jiray unbaa ka gala waxa uu tirmidi ku ziyaadiyey waman dakhalahu lam yadma abada qofka albaabka ka gala jannada weligii ma haraadaba weligii ma haraado waxaa kale rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu yihi abu umama صaxaabiga la idhaahdo abu umamat albahili ayaa rasuulku u yimi wuxu uhi rasuulka ilaahayow camal aan qabto ifar kaas wuxuu calayka bisom soonka yani korkaaga soonka ha ahaa soonkan ku faraya soonka la kaalay fa inahu laa cidla lahu wuxu dhigmaa ma jire haddana mar labaad baan ku celi waxaan uhi rasuulka ilaahayow camal ifar wuxuu yihi soonka soonkan ku faraya wuxu dhigmaa ma jiro haddana sidaas oo kale mar saddexaad ayuu haddana weydiiyey waa ku celceliyey saddex jeer buu weydiiye uhi camal aan qabtay ifar saddexdii jeer buu wuxuu fara soonkii soonka wuxu dhigmaa ma jira buu yidhi marka sidaas oo kale axaadiid fara badan baa ku timid waxa weeyaan fadliga soonku leeya cumuuman gaar ahaan bisha ramadaanna waxa ugu soo aroortay fadli gaara oo rasuulku wuxu yihi calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka bukhaari muslim ay soo saareen man qaama man saama